bismillaahi raxmaan raxiim kulan wanaagsan halkani waa himilo f m megahertis kusoo dhowaada saaxiibayaal barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle hadahan oo kale aad maqashaan barnaamijkan waxaan kusoo gudbinaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxaan diiradda ku saarnaa waxbarashada soomaalida caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkanna waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa marka wuxuu soconaa laga bilaabo bisha februair ilaa usbuuca ugu dambeeya bisha juun soconaa intaas marka ayuu ku salaysan yahay waktiga maxaan dhahaa soconaysa waxbarashada waxaa la qorsheeyaa bil ka hor qaabkii maxaan dhahaa waxbarashada u socon lahayd ama ahaato maadooyinkii bixi lahaa waa wareysi aanu ku eegeyno bilaabashada simisterka labaad ee jaamacadda muqdisho sanad waxbarashadeedka
waana ku faraxsanahay sida dadaalka wacan ee noogu wado jaamacadda muqdisho ee noogu dadaaleyso karti ahaan iyo muuqaal ahaanba ay nagu siinaysa cashirada iyo jadwalkii oo toosan oo sida ugu dhaqsiyaha badan ay noogu soo saartay aada iyo aadaan ugu faraxsanahay kusoo laabashada simisterkii lixaad inuu noo bilowdo maxay tahay dareenka ay ardaydu u leedahay bilaabashada simisterkan waxaa soo diyaariyay barnaamijka halkana idinkala socodsiin doona anigoo caaisho nur aadan ah waxaa ii farsameynayaa siryayoome soo dhowaada saaxiibayaal sanadaha waxbarashada ee jaamacadaha waxaa ku jira xiliyo la galo fasaxyo gaagaaban sanad kasta laba xili ayay fasax galaan ardayda maamulada xarumaha tacliinta qaarkood ayaa sameeyay isbeddelka muddadaas halka ardayduna ay nasiino soo qaataan kadib ay soo laabtaan iyaga oo leh firfircooni iyo tamar cusub oo ku aadan sii wadida geediga ku wajahan gunta aqoonta horaantii bishan februaayo waxaa xarumaha waxbarasho ee jaamacadda muqdisho dib uga bilowday daraasada simisterka sanad waxbarashadeedka u dambeeya haddaba si aan u ogaano hanan socodka daraasadaha waxaan ka wareysanay cali daahir maxamed oo ah ku-xigeenka madaxa qeybta waxbarashada ee jaamacadda ugu horeyna waxaan weydiinay soo laabashada jaamacadda iyo qorshaha waxbarasho ee sanadkan aada umahadsantihiin waa waa ku dhawahay barnaamijka jaamacad muqdisho waxay leedahay sida jaamacadaha caalamka waxbarasho waxay u qaybsan tahay laba qeybood ama laba simiser smisterkooda wuxuu bilowdaa bisha september wuxuu soconaa september october november december janaayo dhammaadka wuxuu dhamaanaa dhexbartamaha bisha janaayo kalna wuxuu bilowdaa smisterka labaad bisha februair usbuuca koobaad wuxuu ku egyahay soddonka june marka wuxuu soconaa laga bilaabo bisha februair ilaa usbuuca ugu dambeeya bisha juun soconaa intaas marka ayuu ku salaysan yahay waktiga maxaan dhahaa soconaysa waxbarashada
waa tahay smisterka labaad ayaa sanadkan sanad waxbarashadeedka labada kun sagaal iyo tobanka labada kun iyo labaatan ayaa bilow ah maxay tahay marka sida ama hoosha ay u socoto waa sidee
smister marka intaan la bilaabin waxaa la waxaa la qorsheeyaa bil ka hor qaabkii maxaan dhahaa waxbarashada u socon lahayd ama ahaato maadooyinkii bixi lahaa ama ahaato macalimiintii dhigi lahaa maadooyinka ha ahaato qalabkii waxbarashada ee loo baahnaa in maxaana la adeegsado oo loo adeegsado maadooyinkaas iyo waxyaabaha activitiyada la xiriira maadadaas wax la bari lahaa iyo guud ahaan activitiyada la rabo in maxaana jaamacadda ay maxaan dhahaa ay ay samayso ayaa waxaa la qorsheeyaa bil ka hor intuusan bilaabanin semisterka kadib ayaa markaa la laga howlgalaa sidii loo fulin lahaa maxaan dhahaa qorshihii la sameeyey semisterka soo socdo marka jaamacadda qorsheeda waxaa waaye marka qorsheynayso semisterka intu semister koowaad waxaa la qorsheeyaa bisha may iyo june iyo july aa la qorsheeyaa inta udhexayso smisterka labaad waxaa la qorsheeyaa bisha december iyo janaaya in maxaan dhaha wixii la dhigi lahaa smisterka labaad ee laga bilaabo februaayo ilaa june saas ayuu qorshaha marka jaamacadda uu ku salaysan yahay sanadkan muxuu yahay qorshooyinka u degsan jaamacadda iyo ardaydaba jamacadda guud ahaan waxay ku shaqaysaa waxyaaba qorshe qorshooyin ah waxaa soo gabagaboobay istaraatiijiyadii jaamacadda laga bilaabo laba kun lix iyo toban ilaa laba kun iyo labaatan oo ahaa shan sano jaamacadda waxay ku howlan tahay sidii loo dejin lahaa qorshaha dheer ee shanta sano oo laga bilaabo laba kun labaatan iyo kow ilaa laba kun iyo shan iyo toban oo la rabo waxyaabaha la rabo jaamacadda horumarkeeda ah ama meesha jaamacadda inay gaarto waxyaabihii waxyaabahaas la rabo in la qorsheeya la rabo in maxaan dhahaa la straatiijiyada la la lagu lagu saleeyo insha allahu tacaala marka maalmahan ama bishaan gudaheeda waxaa bilaaban doono qaabkii istraatiijiyada loo dejin lahaa ee si loo dhaqangeliyo laba kun kow iyo labaatan ilaa laba kun iyo shan iyo labaatan marka waxyaa u weyn jaamacadda rabto waxaa waaye inay dejiso istraatiijiyadaas waa tahay jaamacadda dabcan waxaa dhigta arday ay kala duwan tahay dabeecadahooda waa sidee hab tacaamulka macalimiinteeda iyo xeerarka ka degsan
ardayda guud ahaan marka ay maxaan dhahaa ay ay yar yihiin iyo markay qaangaarka yihiin iyo markay jaamacadda joogaan oo weynaadaanba isku habba loolama dhaqmo ardayga yar markuu yar yahay wuxuu u baahan yahay xanaano badan in maxaan dhahaa la tuso in waarid loo yahay in maxaan dhahaa aada loogu naxariisto sidoo kale markuu noqdo qaangaar noqdana asna wuxuu u baahan yahay in asna qaangaarnimadaas oo ah marxalo kaloo maxaan dhahaa qofka uu dareema inuu weynaaday oo uu u baahan yahay in asna lala dhaqmo marka marxaladan ugu dambeyso oo haddaan sheegayno jaamacadda waa marxaladda maxaan dhaha ardayga la rabo inuu asiga ishago jaamacadda waxay dejisay qawaaniin dhan kasta ama ahaato dhanka waxbarashada ama ahaato dhanka anshaxa ama ahaato xagga maxaan dhahaa imtixaanaadka kulli waxaa ka degsan maxaan dhahaa qawaaniin marka ardayga waxaa loo baahan yahay iyadoo lagu saleynayo maxaan dhaha qawaaniintaas in jaamacad markuu joogo u hogaansamo qawaaniintaas laakiin jaamacadda waxay waxaa ka go-an mar walba inay soo saarto qof maxaan dhahaa oo madax ah mustaqbalka wax maamuli karo iswadi karo dadka ixtiraama dadka maxaana la dhaqmi karo in la soo saaro marka iyadoon maxaan dhaha kuwaas la ilaalina ayaa loo baahan yahay qawaaniintaas taallo in maxaan dhahaa lagu lagu hago ardaygii ama macali macalimiintana qawaanina jirto ayaga lagu hago ardayda qawaanina jirto maamulka qawaaniin qof kasta marka qawaaniintaas uu maxaan dhaha uu u hogaansamaa oo la rabaa inuu raaco inta lagu lagu kada jiro maxaan dhaha kambaska jaamacadda la wada joogo waxaa kaloo loo baahanya ardayda inay markaa ay u hoggaansamaan qawaaniintaas ayaga dhexdooda markay macaamilayaan markay la macaamilayaan macalimiinta markay la macaamilayaan maam maamulka inay maxaana aada ay ixtiraam ay muujiyaan sidoo kale ardayga aada loo ixtiraamaa maahan wax meesha xabsi ma ah ardayga waxaa loo bahanya in ixtiraam la siiyo asna waxaa loo bahanya inuu ixtiraam maxaan dhaha uu siiyo macalimiintiisa iyo maamulkiisa marka ardayda saasaa loola dhaqmaa ma ahan qof macna ciyaal ah sida maxaan dhaha fasalka ibtidaa'iga oo kale loola dhaqmo ma ahan qof hadda maxaan dhaha oo kale laakiin waa arday la rabo berri mustaqbalka soo socdo inuu hogaamiyo maxaan dhahaa ummadda hogaamiya loo baahan yahay ka qayb qaato wax soo saarka maxaan dhaha ee maxaan dhaha waddanka loo baahan yahay waa tahay een maxay tahay marka hiigsiga aada rabtaan in aada gaartaan sanadaha soo socda
jaamacadda waxay rabtaa sida istraatiijiyada ku qornayd inay noqoto jaamacadda ugu sarreysaa bariga africa ama geeska africa hadaan ugu sarreyso higsigaasaan rabnaa xagga maxaan dhahaa tacliinta xagga technolojiyada xagga maxaan dhahaa wax soo saarka dadka aqoonta la soo saaro insha alla tala waxaan rajeynaya inaan dad u dhoofino maxaan dhahaa mustaqbalka waxbartay dibadaha inay maxaan ka shaqeeyaan oo ay kusoo kusoo kordhiyaan maxaan dhahaa wax soo saar maxaan dhahaa ama dhaqaale kusoo kordhiyaan waddanka kusoo kordhiyaan marka jaamacadda waxay rabtaa inay gaarto africa ama bariga africa jaamacadda hogaamisa inay noqoto ugu dambeyn maxay tahay talada aada u gudbinayso dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan ardayda dhammaan ardayda jaamacadda iyo dhegeystayaasha waxaan rabaa inaan u gudbiyo in jaamacaddu ay tahay jaamacad private ah ka shaqeysa horumarka waddanka jaamacad rabta inay horumariso waddanka sida hadda muuqato dhammaan ardayda waxay ka shaqeeyaan qeybaha kala gedisan ee bulshada ama private sectorka ama public maxaana dowladda ama meel kasta ay ka shaqeeyaan insha allah waxaan rajeynaa marka inaan bulshada aan ka haqabtiri doono in ay helaan maxaan dhahaa arday maxaan dhahaa ka shaqaysa dhammaan qeybaha kala gedisan ee ee bulshada Ee, ardayda waxaan rabaa inaan kula kula dardaarmo ee, waxbarashada waxaa waaye waa challenge ama waxaa waaye caqabado badan ay leedahay inay maxaan dhabar adeegaan ee u dhabar adeegaan qaabkii maxaan wax baran lahaayeen ee maxaan dhahaa ay ku dadaalaan iyadoo aan dareemayno waddanka inuu ka jiro maxaan dhahaa ee ee waxyaabo amni amni darra ka jirto adeega maxaan dhahaa laga yaabo maxaan dhahaa ee isgaarsiinta ee ama baabuurta ha ahaato ama ha ahaato isku socodka oo caqabad ka jiro marka waxaan rajeynana ardayda inay dulqaataan aysan maxaan dhahaa waxyaabaha qaarkood aysan inay jibanin ay ku dadaalaan rajeyna insha allahu tacaala aad u mahadsantiin wa shukran
jaamacadda muqdisho oo ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn ee dalka hiigsigeedu waa in dalka u soo saarto arday dhinac waliba ka horumarsan oo dalkan gaarsiiya horumar la taaban karo iyada oo ardaydii wax ka bartayna ay muuqato sida ay ugu shaqeeyaan dhammaan hay-adaha kala duwan ee dalka qaarkoodna ay darajooyinka sare ka wadaan jaamacadaha dunida haddaba si aan u ogaano dareenkooda waxaan raadinay qaar ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda ee fasaxa ka soo laabtay waxaan hordhignay weydiimo ay ka mid yihiin fasaxii ay galeen sida ay uga faa'iidaysteen iyo dareenka ay u leedahay dib u bilaabashada tacliintooda magacaygu saddexan waa cabdiraxmaan cali maxamuud waan ku faraxsanahay aada iyo aadaan ugu faraxsanahay kusoo laabashada semesterkii lixaad inuu noo bilowdo taas oo micnaheeda ay tahay in juhdigii ah hore usoo sameyn jirnay inaan sii labalaabno oo aan sii badino haddana jaamacadda intaan ka maqnay annaka waxaa u dareennobo kastoo cariiri cariiri iyo waa usoo xiisnaba waxbarashadeeda usoo xiisnaybo hal bildhana fasax noola siiyo waa soo nasane marka halkaas bilna jaamacaddeena iida ma nasanino hoosheeda iyo howlqabadkeeda way waday oo markaa imaanaybo horey maalinta koowaad jadwalkeena naga siiyeen oo maadooyinka qaadanay noo wada sheegeen weliba semisterkani semisterkii waxaa waaye oo sanadkii afraad intii la galin semisterkii ugu dambeeyay waaye semisterkii lagu kala haraay waaye semisterka soo socda buug qoriskii iyo wixii aanoo bilaabanaya maadooyinkii oo aan qaadan jirna xataa oo badan oo dadkii sanad afraad la siin jiray xataa waana lasoo hormarsiiyeen taasna waxayna tusinaysaa jaamacaddeena aad inay noogu naxayso inaan wax baranno iyo inay ku dadaaleyso iyo ardaygeedii iyo qofkii kasoo baxaya inay xoogga saarayso ayaa taas ka fahanay waa tahay een ka cabdiraxmaan ahaan waxaad kasoo gudubtay semisterka shanaad oo waxaa usoo gudubtay sanadkan semisterka lixaad een maxay kaaga dhigan tahay een mise jiraan qorshooyin aad een, ee, kuu dhegsan oo aad jeceshahay in aad een, semisterkan een, fuliso aa qorsho badan oo aada u badan waan jeclaan lahaa oo iisoo fulmi waayey oo waxyaalo badan qofka waa iska jiraa oo mashquulinaya simistaradii hore kastoo dadaalkii waa iska gaabnaa waxaa kugu furan arrimo kalaa kugu furan arrin caa-ili waxaasoo dhan laakiin simisterkani inaa aada usoo jeesto xooga oo magaciisa maxaa lalahay wixii banaanka ah ka raadin karo oo shareec wal qaanuun oo kuliyaddan khuseeyo oo aad ah usii baaro usii taxgeliyo oo imtixaankii wixii lii siiyeyna iyo cashiradii dhanna inaa meel iska saaro qorshahayga ugu weyn waa jaamacadda muqdisho magaca ay leedahay qof u qalma inaa kasoo baxo iyo ka badan buu rajeynaa tahay maxay tahay marka hiigsiga aada waxbarashada een, rabto inaad ka gaarto
n higsiga aan rabo inaan ka gaaro qofka waxaa la dhahaa hadduu rabo inuu qof aada u wanaagsan inuu noqdo waxbarashada asi meesha uu ku jiro ayuu waxaa la rabaa ama majaalka uu ku jiro inuu qofka ugu fiicnaado uu noqdo hadda kulliya shareec wal qaanuun ma ahan inaa jaamacad muqdisho bis qofka ugu fiican aan noqda in laga rabo ee waxaa laga rabaa inta soomaali joogto ama inta adduunka joogto oo dhan kuliya shareec wal qaanuun qof hadduu soo baxay qofka ugu fiicnaad inaan noqdaa rajeynaa oo magaciis maxaa lalahay oo marnaba ah ka gaabanin wixii laga rabay Een, soo dhawow marka hore adigoo mahadsan magacaaga oo saddexan Een, waan dhowahay walaashey assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore een, magacaygu saddexan haddii aan idinku raaciyo cabdikariin cismaan xasan ayaa lidhahaa kuliyadda aan dhigto waa shareeca wal qaanuun ee jaamacadda muqdisho jaamacadda een, waxaa bilowday sanadkan semesterkii labaad een, ka cabdikariin ahaan maxay kaaga dhigan tahay een, adiguse een, sanadkan een, semesterkee ayaad een, een, ku bilaabay Een, waa mahadsan tahay een, marka hore tan xigto een, semesterkaygii lixaad ee jaamacadda aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maxaa yeelay dadaal dheer oo aan soo bixiyey ayaan kusoo gaaray iyo een, garab uu ila- garab aan ka helay allah subxaanahu watacaala waana ku faraxsanahay sida dadaalka wacan ee noogu wado jaamacadda muqdisho ee noogu dadaaleyso karti ahaan iyo muuqaal ahaanba ay nagu siinaysa cashirada iyo jadwalkii oo toosan oo sida ugu dhaqsiyaha badan ay noogu soo saartay waan ugu mahadcelinayn marka hore waxaan ugu mahadcelinaa allah subxaana wa tacaala waxaan tan xigto ugu mahadcelinayaa maamulka jaamacadda iyo macalimiinta oo isku soo xilqaamay in ay sidii ugu dhaqsiyaha badan inay cashiradeena noogu bilaabaan waa tahay sidoo ayuu kuugu bilowday semisterkan adiga dareenkayga markaan ka hadlo semisterkan waxaan igu bilowday farxad gaar ah oo iga duwan semesteradii hore maxaa yeelay semisterkan waxaan u dhowahay inaan jaamacadda gabagaba ay noqon karto oo ay iga dhiman tahay wax gaaray hal sano ma jiraan qorshooyin kuu degsan oo aada rabto inaad sanadkan fuliso ha qof waliba qorshe uu leeyahay wax walibana qorshe ku socdaan dabcan waan leeyahay qorshe marka aan dhameeyo jaamacadda sidii aan jaamacadda wixii aan kusoo bartay aan ku dardargelin lahaa ama ku shaqaysan lahaa xifradeedii iyo wixii aan awoodeeda karaankayga ah waan leeyahay waan is leeyahay waa kasoo bixi kartaa hadduu ilaahay yiraahdo hadduu ilaahay nafta igu simo waa tahay hiigsigaaga waxbarashadeed muxuu yahay
hiigsigayga waxbarashadeed waxaa waaye dalka soomaaliya maadaama uu soo yahay dal soo kobcaya inta badanna aan sharciga sida saxda ah hadda aanan u helin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sharci toosan ah wadanka nagu haleelsiiyo waxaan rabaa inaan wadanka ka mid noqdo dadka dadka shacabka ku dhaqi lahaa sharciga toosan ee islaamka inaan ka shaqeeyo mar waliba una shaqeeyo wadani ahaan maxaa yeelay waxa lay barayo waxaa waaye sharci sharcigana wuxuu wuxuu qabanayaa dadka oo dhan waa in waxaa muhiim ah in la helo dad ka shaqeeya sharciga
intaad amban layd cilada inigu ka tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaysbay ku tahay owlaada ku dara dugsiga owlaada ku dara dugsiga
guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoon kale oo aan kusoo qaadanay macluumaad kala gedisan waxaa soo saaray barnaamijka halkanna idinkala socodsiinaya anigoo caaisho nur aadan ah yaasir ayaa ii farsameynayay inta toddobaadka kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
intaad amban layd cilada inigu ka tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaysbay ku tahay owlaada ku dara dugsiga